si ayaa madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida ee etoobiya ahna wasiirka xafiiska horumarinta xoolodhaqatada ah dowla deegaanka soomaalida cabdiqaadir iimaan ayaa magaalada shabeelle ka dhagax dhigay mashaariic horumarineed mashaariicda ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa qaybinta agabka waxbarashada si ayaa madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida etoobiya ahna wasiirka xafiiska horumarinta xoolodhaqatada dowla deegaanka soomaalida cabdiqaadir iimaan ayaa ka waramaya mashaariicdan maanta waxaynu isku nimid waa qayb ka mid ah barnaamijka tabarucaadka xagaaga waxaana marti inoogu ah wasaaradda gaadiidka iyo saadka iyo qeybyada kala duwan hawsha loo socdana waxa weeyaan dhowr arrimood in dadka danyarta loo dhiso guryo gaadhaya ilaa toban guri in ardayda agabka waxbarashada laga taageero arday gaadhaysa kun iyo konton arday in hal cusbitaal dayactir lagu sameeyo in dugsi hoose dhexena ay wasaaraddu dhisto waxaa kaloon qabannay howlihii maaragtay dharbaaridda shaqooyinka kala duwan bay wasiirku marti ayuu inoogu yimid maanta si kastaba mashaariicdan ayaa qayb ka ah isbeddelka xukuumadda madaxweyne mustaf cagjar taasoo ahmiyadda siinaysa horumarinta bulshada